رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka waramayey taطhiiru النajaasaat najaasaadka qaabka loo dahirayo waxaanaynu ku dhex jirnay istixaalada wuxuu yihi shawkani raximah اllahu taعaalى wاlاstixaalatu najaasadii inay isbedesho oo shay kaloo daahira ay isu bedeshaa muطahiraة waa mid wax daahirinaysa licadami wujuudi اlwaصfi wasfigii joogis la-aantiisa awgii wasfigii almaxkuumi calayhi ee lagu xukumay inuu yahay macnaa najis imaamu shawkani raximah اllahu tacaala kitaabkiisa sayr اljaraar oo kitaabkan ka dembeeyeyna masaladan waa ku sheego wuxu uhi ida istaxaala ma huwa maxkuumu binajaasatihi ilaa shayin gayra shayi اladii kana maxkuuma calayhi bاnajaasa kalcadiirati tastaxiilu turaaba aw اlkhamri yastaxiilu khalla faqad dahaba ma kana maxkuuma binajaasatihi wlam ybqa اlsm اladي kana maxkuma عalayhi bالnajaasa wala الصفة alati waqaca اlxukm لأjliha wasaara kaأnahu شhayء aakharu wasaara kaأnahu شhayء aakhara walahu xukm aakhar waxaa markaa uu leeyahy shawkani shaygii la xukumay inuu najaas yahay hadduu shay kale isu bedelo oo kii najaasada lagu xukumay aan ahayn sida saxaaradii inay ciid isu bedesho ama khamrigii waa haddii la idhaha waa najaase khal uu isu bedelo waxaa tegey shaygii la xukumay inuu najaas yahay waa tegey magiciisiina meesha baaqi kuma aha sifadiisiina baaqi kuma aha sifadii xukumku uu ku dhacay oo shaygan khabiidka ah waxaanu noqday inuu yahay oo kale shay kale oo cusub ibn اlqayim raximah اllah kitaabkiisa iclaam اlmuwaqiciinka juska koowaad safxada afar boqol iyo lix iyo sideetan hadal aada u qiimo badanoo masaladan ku saabsan buu isaguna leeyihi marka uu yidhaahdo waa sawaab waa sax qawaacidda shareecadana waa waafaqsan tahay inay istixaaladu ka mid tahay inay najaasada shay kale isu bedeshaa inay ka mid tahay min almutahiraat waxyaabaha ashyaadu ay ku daahir garowdo waxa uu keenayaa adila ahariya wa caqliya adilo xagga waxa weeyaan manquula oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka soo naqlinayo iyo mid caqliyaba adilada rasuulka uu ka soo naqliye waxaa ka mid a rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu dhisaayey masaajidkii almasjid الnabowi meesha waxaa ku yaalay qubuur اlmushrikiin xabaalo mushrikiintu ay leeyihiin markaa nabshi ama fadhitaan iyo soo saaritaan buu ku sameeyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam walaa shaka in turaabka iyo ciiddaasi ay ahayd mid ku dhex darsantay bidimaa'ihim wa qayxihim wa sadiidihim dheecaanadii dee dadkaa dhintay meeshaa lagu aasee gaalada weliba ahaa ka yimi haddana lama sheegin rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ciiddaa markaa raray oo meesha uu ka guray ama wax kale inuu ku sameeyey mar haddii shaygii najaasta ahaa ciidda uu dhex galay oo aanu meesha ka muuqana meesha waxaa ka muuqdaa ciidun ay tahay inuu sidaa ku daahir garoobay taasi daliilu tahay buuhi waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay ana labana yakruju min bayni farhin wa damin caanuhu inay ka soo baxaan dhiig iyo uus dhexdooda inay ka soo baxaan macanaa labadaasay ka soo dhex baxaan macnaheedu waa maxay bimacnaa ay ka samaysmaan oo asalkoodu ama waa dhiig ama waa uus maca dalika waxa weeyaan markii sifadii dhiigga iyo sifadii uusku ay isbedeshay ee lebanka khaaliska ah ee cad ee aan qarmuunayni uu meesha ka soo baxay ee magicii iyo sifadiibaa isbedeshay dee xukun kale yeesheen caani waxaa la mida oo ahlucilmigu ay isku waafaqsan yihin buu yidhi daabadu ama xayawaanku hadduu najaas cuno oo najaasadii ay oogada ama dusha uga soo baxdo oo najaasadii de ay ka soo ureyso tusaale ahaan oo inta la xidho la siiyo wax daahiro wanaagsan oo sifadii ay isbedesho oo neefkii urayey urtii ay ka bacdo inuu sidaa ku daahir garoobayo culimadu way isku waafaqsan yihin dee najaasadii lagama maydhin laakiin istixaala ayuunbaa dhacday waxaa la mida geedku hadduu ka soo baxo meel najaasa oo najaasadii mawaadkii kale ee geedkaasi uu ka koobnaa ay ka xoog roonaadaan oo sifadeedii meesha ay ka baxdo midhihii aanay kana urayn kana dhadhamahayn midabkeediina ka muuqan sidaasi ayaa shaygii asalkiisu najaasta ahaa ku daahir garoobaya waxaa kaluu sheegay shayga dayibka wanaagsan ee daahirka ah haddii sifadiisaasi ay isbedesho oo sifo kaloo xun uu yeesho khabiif uu noqdo dee in isbedelkaa uu ku xukum qaadanayo oo biyihii wanaagsanaa ee daahirka ahaa haddii najaasa ay ku darsanto oo najaasadii raadkeedii uu ka muuqdo ama ka dhadhamo ama ka uro dee biyihii waa najaasoobeenma isbedelka ayaa xukunkaasi dee uu ka dhashay haddaba shaygii khabiifka ahaa ee najaasada ahaa ee xumaa isaguna markuu isbedelo min alkhubh ila اطib xumaan uu iska bedelo wanaag uu isu bedelo isman wa sifatan muxuu xukunku isu bedeli waaye ma huwa alfarqu baynahuma farqiga udhexeeyaa muxuu yihi kalaam aada u qiimo badan iclaam lmuwaqiciinkaad ka raajici doontaa juska koowaad sabxada afar boqol iyo lix iyo sideetan ilaa afar boqol iyo toddobiyo sideetan wamaa shayga laa yumkinu aanay suurtagal ahayn gasluhu in la maydhaana fabisabi calayh fayahuru wuxuu ku daahir garoobaya bisabi calayhi biyo in lagu shubo oo dusha lagaga shubo waxaana taa u daliila xadiidu anas ibnu malik ee ka waramayey wakadalika jaءa min xadiiثi abi hurayra qama acraabiyu fabala fi اlmasjid fatanaawalahu الnaas faqaala lahm الnabiyu alayhi الsalaaةu wasalaam dacuu wahariquu calى bawlihi sijila min ma w danuuba min ma fainama bucitm muyasiriina walam tubcaثuu mucasiriin nin baa yimi acraabiya masaajidkuu ku kaajay dadkii markii ay ku kaceen rasuulku wuxuu hi waar iska daaya waayo haddii masaajidka la dhex eriyado mafsadaa ka dhalanaysa mid masaajidka ku dhacda iyo mid qofkan kaajaya laftiisa ku dhacda waxaanad ku shubtaan kaadidiisa waadaan biyaa fainamaa bucitm muyasiriin walam tubcaثuu mucasiriin markaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam najaasada najaase laysku waafaqsanyay bay ahayd bowlul acraabigaasi maca dalika rasuulku wuxuu ku daahiriyey uun inuu biyo ku dul shubay bilmukaaharati calayh in biyo ka badan lagu shubo biyaha ka badan xaddigoodu waa maxay laabudda an yakuuna almaau kahiira xayثu yaglibu الnajaasa biyuhu badni waa inay ka gaadhaan heer ay najaasada ka xoog roonaan karaan oo najaasadu bimacnaa aanay bedelin laakiin haddii iyadoo kaadidii dhulka ku daadatay biyo lagu shubay weli kaadinimadeedu baaqi ay sii tahay oo biyihiiba kaadidii ay ka xoog roonaatay meeshaasi may daahir garoobin xukumkana mar walba labada shay ka daahirkaa iyo ka najiskaa ka haalib noqday xoog roonaado ayaa xukunka iska leh sidan ayay ku tegeen ahlucilmiga badankood khilaafا lilxanafiya oo sheegay inay waajib tahay xafru اlأrض wa naqlu turaabiha dhulkaa in la qodo oo ciidda najaasowday meesha laga raraa inay waajib tahay xadiid markaa daciifa ayaanay ictimaadeen ay cuskadeen sidan ayaana صaxiixa dhulka waxaa looga qiyaas qaadanayaa sida ahlulcilmiga mucaasiriinta ah ay sheegeen alfarash wاlmukitaat alkabiira gogasha iyo roogaga waaweyn oo in la qaadaaba aanay suurtagal ahayn ama ay suurtagal tahay laakiin dee mashaqo iyo culays iyo dhibaato lagala kulmaayo qaadisteed iyo in meel lagu soo maydho in biyo fara badan najaasadii markaa ku daadatay lagu shubo ayuun bay ku daahir garoobayaan sida dhulkuba uu u daahir garoobayo waxaa la mid a haddii biyaha laftoodii najaasa ay ku dhacdo kayfa yutahar biyuhu markay najaasoobaan ma daahir garoobaan ma la daahirin karaa biyaha laftoodii nacam waxyaabaha biyaha lagu daahiriya waxaa ka mida bilmukaaharati caleyh biyihii najaasoobay biyo ka badan oo najaasadii ka xoog rooraada in lagu dul shubo oo biyo najaasa haddaad haysid iyo biyo daahira oo kuwii daahirka ahae badnaa kuwii najaasta aada ku shubtay oo isdhexgalka iyo kulanka labadaa biyood dhex maray meesha uu ka saaray sifadii xumayd ee najaasada ahayd biyahaasi sidaasay ku daahir garoobeen aw innasxi minhu ama in qeyb laga saaro oo annasxu waxay u naqaano qayitaanka ceelkii baa la qayay aw innasxi minhu ama in biyaha qeyb laga qayo oo ceelkii markuu najaasoobo haddii ceel soo maaxayana uu yahay oo dee biyo ay ku soo kordhayaan biyihii hore ee najaasada lahaa ee najaasadu ay ka qaalib ahayd haddii la saaro oo intaas ku hadhayna ay ka qaalib noqdaan biyaha cusubi oo sifadii najaasadu meesha ay ka baxdo saasuu ceelu ku daahir garoobaya waxaa ibnu siriin uu wariyey أن زنجيا وقع في زمزم فأمر به بن عباس فأkرج nin jareera baa ku dhacay زinjigu waa qolada jareerta la dhaawey ayaa ku dhacay waxa weeyaan ceelka زemزمka ta iبن cabaas baa amray in laga soo saaro waa ku dhex dhintay وmira bha وأmara bha an تنزxa waxaanu amar ku bixiyey ibnu cabaas ceelka in la qayo oo biyihii hore laga saaro faghalabathum caynun jaaءathum min arukn il markaa ka soo maaxaysay dhinaca rukunka xajaru aswadku uu ku jiro ayaa ka qaalib noqotay oo inay ceelkii biyihii ka dhameeyaan u suurto geli weyday faamara biha fadusat biاlqabaati wاlmaaarif wuxuu amray markaa in wax lagu awdo xatى naزxuuha uma اnfajarat calayhim deetana hal mar bay kusoo burqatay marka ibnu cabaas ceelkii najaasoobay sida loo daahirinayo waxaa markaa uu ka dhigay binazx in biyi hore laga saaro biyaha soo maaxayee cusubi ilaa ay ka qaalib noqonayaan kuwii hore qayitaankaa lagu wado aarkan daara quطni baa wariyey wakadalika almuzani inuu wariye baa la sheegay fi xadiiثihi waana kitaab makhطuطa saaxib kitaab ma صaxa min ahaari صaxaaba fi اfiqhi ba laakiin kasoo naqliyey haddaad tidhaahdo soo taleedhi ibnu sirin ibnu cabaas ma waxba kama maqalla jawaabteedu waxay tahay ibnu sirin wuxuu yihi haddaan idhaahdo umbitu can ibni cabaasi aladii beynii wa beynahu waa cikrima marka waasiطada ayaa macruufa yaanu waxba ka maqlin ibnu sirin ibnu cabaase laakiin cidda udhaxaysa ayaa macruufa o cidda udhaxaysa inay cikrimo tahay mawla ibni cabaas ayaa waxa weeyaanu sheegay nacam sidaasoo kale ibnu zubayr baa aharkaasoo kale u ka sugnaaday oo ibnulmundir iyo ibn abi shayba iyo ayaa wariyey xatى laa yabقى ilaa aanu hadhin linajaasati najaasadii aharu wax raadi aanu hadhin oo haddii biyo lagu dul shuba iyo iyo haddii ceelkii biyaha ee maaxayey ee najaasoobay biyihii hore laga saaraba mar haddii najaasada raadkeedii meesha uu ka baxay xukumkeeduna meesha waa ka baxaya oo alxukmu yaduuru maca wasfihi ay cilatihi wujuuda wa cadama xukumku wuxuu raacayaa sifada lagu xidhay oo mar haddii sifadii xukumka lagu xidhay oo haddee khubtu najaasa meesha ay ka baxday waxa weeyaan meeshii waa daahir garowde walihaada ba wuxuu ihi alimaamu shaafiعi raximah اllah ida asaaba alarda bowl aw gayruhu min الnajaasati اlmaa'ica fasuba calayha almaء xatىa galabaha طahurat haddii dhulkii kaadi ay ku daadato ama wax kaloo kamida najaasooyinka dareeraha ah qeydkaa u fiirso almaaica waayo najaasadii hadday tahay cayn fadhida sida saxaro oo kale oo biyo lagu dul shubo dee waxaa macluuma oo caqligeenna aynu ku garanayna biyahaasi inaanay najaasada kaxaynahayn waxaa laga yaaba inay googooyaanuun oo qiطac iyo ajzaa qeybo yaryarun ay ka dhigaan laakiin najaasadu markay tahay mid maayaca oo dareero ah ayaa biyaha lagu shubay ay ka xoog roonaan karaan oo meesha ka saari karaan haddii markaa biyo lagu dul shubo xataa halabahaa ilaa biyahaasi ay ka haalib noqdeen ay ka xoog roonaadeen oo inay ka haalib noqdeen maxaa u daliila waxaa u daliila cadamu wujuudi wasfihaa inaanay dee sifadeedi joogin oo meesha ay ka baxday daahurad markaa dhulkii waa daahir garoobaya walmaau biyuhu huwa nacam masale kale oo biyaha daahirintooda ku saabsan oo casriya waxaa loo yaqaano mucaalajada ama takriir ilma cabra almasaanic daaweynta biyihii najaasoobay la daaweeyo laga shaqeeyo oo dib loo warshadeeyo oo najaasadii laga saaro macnaa caynan wa wasfan oo caynteedii lafteedii iyo sifadeediiba meesha laga saaro biyihii waa ku daahir garoobayan xataa biyaha suuliga biyaha suuliga ama bulaacadda haddii la warshadeeyo oo cayntii xumayda najaase la odhan jiray iyo sifadeediiba la saaro oo biyo markaa dayib oo fiicani meesha ay ka soo baxaan sidaasi waa ku daahir garoobaya waana sida culimada casriga ee majaamicda fiqiga ku jira ay tilmaameen hay-atu kibaar alculamaa ayaa masaladaasi qaraar fiqiga ku gaadhay wkadalika allajnaة الdaa'ima majmac الfiqh اlislaami whakada aimada muxaqiqiintaas sida sheekh maxamed ibn صaalح اlcuthaymiin saas ayay rajaxeen tanuun baanay la mid tahayo istixaaladii oo dee wasfigii xumaaye xukumka la siiyey mar hadduu meesha ka baxay oo sifo wanaagsan ay soo weydaaratay dee sifada wanaagsan baa imika xukumka yeelanaysa shaygii markaa tegay ee meesha ka baxay xukum yeelan maayo waxaase ay ku nasteexeeyaan ahlucilmigu markay tilmaamaan kadib in lagu dahaaro qaadan karo biyahaas oo weyse iyo meydhashaba ay gelayaan waxay ku nasteexeeyaan inaan la cabin waayo waxaa laga yaabaa qofkii athar sixiya inay ku yeelato raad xagga caafimaadkaa oo biyihii dee biyo cad oo qurux badan oo macaan ha ahaadaane markuu dib u xusuusto masderkooda iyo meesha laga soo qaaday inuu wiswis iyo xanuun ka qaado ayaa dhici karta marka inaan la cabin baa markaa ay ku nasteexayaan walmaau biyu huwa isagu alaslu isaga asal ah fi tahiir wax daahirinta oo shaygii najaasoobay in biyo lagu daahiriyo ayaa asala oo laa yaquumu istaagi maayo gayruhu waxaan biyaahayni maqaamahu meeshiisa ma geli karo ilaa biidnin ogolaansho in la helo mooyaane min ashaarici shaarica xaggiisa ka yimi oo shaaricu uu yidhi waxaan biyaahayn waxwaad ku daahirin kartaan marka waxaan biyaahayn waxba ma daahiriyaan weeyaan macno ilaa shay shareecadu markaa ay fasaxday oo kale mooyaane sida buu ku tegaa alimaam shawkani wakadalika صadiq xasan khan sheekhu اalbani laftiisuna waa ku raacay oo tamaamulminaha sidan ayuu ayiday waxaana markaa daliilku uu yahay ilaahay subxaana watacaala biya wuxuu ku tilmaamay طahuur biduuni qeyd isagoo waxba aan ku xidhin waanzalna min الsamaai maa طahuura waxaanu samada ka soo dejinay buuri ilaahay biyo daahira waxna daahiriya rasuulkuna alayhi الsalaatu wasalaam najaasooyinka badankooda biyo in lagu daahiriyo ayuu faray amaba se uu ku daahiriyey oo markii inankii yaraa uu ku kaajay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam nadaxa calىa bowlihi maa-an biyo ayuu ku rusheeyey gabadhii markaa xaaidka ahayd iksilii canki dam ayuu yidhi iksiliihi bimaaءi wasidrina waa yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wakadalika ninkii acraabiga ahaa kaadidiisii faahriiqu calىa bowlihi danuuba min ma buu yihi gabadhii markaa maradeeda xaydku uu ka gaadhay rasuulku wuxuu ku yihi yakfii yakfiiki اlmaau walaa yaduruki aharuhu biyaha aad ku maydhay baa kugu filan oo midabkiisa iyo waxaa kasii baaqi ahaada waxba kaa dhigi maayo adiladaasay daliishadeen laakiin sida sawaabka ah annajaasaةu taطhur bikuli ma azaalaha waadhaba caynaha wa waصfaha sida صaxiixa najaasa waxay ku daahir garoobaysaa wax kasta oo suuliya oo muuqeedii iyo magaceedii iyo sifadeediiba meesha ka saara wuxuu doonaya sheegaasi ha noqde waayo farqiga udhaxeeya rafcu اxadaث iyo izaalaة اlkhabas oo xadadko weyse la-aantii iyo janaabadii iyo ah iyagu waa tacabudiyo waa laynagu adoonsaday walihada niyo la-aan dee ansixi maayaan haddaad niyo la-aan adoo niyo weysaysato ama aada janaabo ka maydhato dee maydhashadaadu ansixi mayso weyseaduna ansixi mayso walihada maadaama arrin tacabudiya ay tahay waxaan biyo ahayn waxaan biyo ahayni janaabana kaa kor qaadi maayaan wayse la-aana kaama kor yeelayaan qur-aankuna taa waa tusiyey falam tajiduu maaan fatayamamuu biyo iyo gebagabaysi ilaahay waxba uma dhexaysiin haddaad biyo hayse ad isticmaali kartid ku tahaaro qaado min alxadaث alakbari walasgar haddaanad hayna halkaad uga gudbaysaa waa halkee maayic iyo dareero kale laguma tilmaamin oo caana ku weysayso ama sharaab ama shaah ama maraq laguma odhan falam tajiduu maan fatayamamuu baa si toosa ugu xigta laakiin waxaa la idhaahdo najaasada suulinteedu waa ka xukum duwan tahay rafcu اlxadaث oo awala tacabudi maaha iyadu oo tacabudi maaha maxaa looga jeedaa ilaahay naguma adoonsan miyaa inay najaasada iska suulino macnaha looga jeedaa saa maaha waxaa looga jeedaa cibaado ha noqoto waajib ha noqotee laakin waa macqulat lmacna waa wax ujeedada laga leeya aada fahmi karto oo imika neef yar baa kaa timi waxa lagu leeya weysayso neeftu sababtay weysada u jebinaysa ma fahmi karti laakiin najaasa maradaadii martay ama jirkaagii ama halkii aad ku tukanaysay daahiri baa lagu yidhi waad fahmi kartaa cayntaa xun cayntaa xun ee najaasada la idhaahdo way xunta way khariban tahay o ma kulmi kartaana meesha ka saarda weyaan macnehedu waa macquul lmacnaa markaa waa wax ujeedada laga leeya la fahmi karo walihada niyo looma shardiyo shaygu mar hadduu yahay macquul lmacna oo haddii najaasadii adoo niyoon ay ay iskeed u suusho ama adiguba aada suuliso sidaasay meeshu ku daahir garoobaysaa walihaada maqsuudka shaaricu waa isaalatuha wa idhaabuha marka la leeyahay daahiriya najaasada ujeedada ay shareecadu ka leeday waa meesha ka kaxeeya oo ka suuliya marka wax kasta oo meesha ka kaxeeya oo ka suuliya meeshii waa ku daahir garoobaysaa ama adiladan ay deliishadeen waxay tusinaysaa un biyuhu inay muطahiraadka ka mid yihiin waxyaaba wax daahiriya ee tusin maysa inay yihiin almuطahir اwaxiid kuwa qure wax daahiriya inay yihiin adiladaasi nama tusinayso bal adiladu waxayna tusisay in waxaan biyo ahayni ay wax daahiriyaan oo kabti waxaa markaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu amray markay najaasowdo de sidayna soo martay fi xadiiثi abi saciid kadalika min xadiiث abi hurayra falyamsaxuu calى اlardi buri rasuulku alayh الsalaatu wasalaam faina dalika lahu طahuur dhulkaa kuba saxo waxaa lamida dayl marأa gabadha waxa weeyaan xaynkeedii markaa dhulka ay jiideysay yuطahiruhu ma bacdahu buri rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam marka almuhim lama odrhanayo adiladu waxay shardi ka dhigtay biyaha kuwan la sheegay waxaan biyo ahayn lagu daahirin karana waa laga khasisay lama odhanayo waayo marka hore aanay adiladu taa shardiba ka dhigin oo adiladu sheegistee sheegta shay inuu mutahiraadka ka mid yahay laga qaadan maayo waxaan isaga ahayn inaan waxba lagu daahirin karin waayo baabu qadaءi اxaaja xaaje gudashada iyo axkaamteeda baabkii ka warramaya wey qadaa lxaajana waa la idhahda ee xaajat linsaan qofkii baahi buu u qabaa ikhraaj fadalaati الطacaami washaraab inuu iska soo saaro waxyaabaha ka baaqi garoobay raashinkii iyo sharaabkii uu isticmaalay walihaada ba qadaa اxaaja loo yihi waxaa kaloo a bab الاstiطaabة لأn الإnsaan baعda qضاء الxاaجة an yuطayib nafsahu biإزaalaة الnajوى marka xaajada uu guto qofku waxa uu nacam uu naftiisa ku wanaajinayaa in dee najaasadii ka timi meeshii ay ka martay inuu ka suuliyo ka daahiriyo lihada bab ااstiطaabة l إذا ذهب أحadكم إلى الغائط فlيsتطب بثaلاثة أحجاaر فإن ذلكa يجزئه wa k yihi رasuلku xadيiث عائشhة في مسند أحمد وأبي dاود وهو xadيiث صحيiح waxaa kaloo l bاب الbrاز الbrاز مaعنheedu waa الخروج إلى الفضاء oo qofku inuu baxo meel banaan baraza yani dahara fi lfaضاء weeyaan macnaheedu waxaana bab اlburaaz loo yihi liannahum kanuu yadhabuuna ilى اlfaضاء liqaضاءi اlxaajaat qabla itikhaadi kun alkunaf dee banaankaay u bixi jireen markay xaajo gudanayaan intii aan markaa suuliyada iyo aan la samaysan wuxuu yihi sheekhu calى اmutakali almutakali wuxuu uga uga jeedaa qaadi اlxaaja ka xaajo gudanaya waxaana markaa mutakali loo yihi liannahu yaklu cinda qadaءi اxaaja qofku meesha uu ku xaajo gudanayo waa ku gooni noqdaa calى اmutakali ka xaajo gudanaya dushiisa waxaa ah alstitaaru inuu is-asturo xatىa yadnuwa ilaa u dhowaado min alardi dhulka oo haddii meel banaan uu ku xaajo gudanayo isagoo markaa dadkii u muuqda oo taagan hadduu iska fayto dee cawradiisii baa la arkaya marka haddii aanu fogaan ee meel laga arki karo uu joogo waa inuu waxa weeyaan cawradiisa asturo ilaa dhulka uu dhowaanayo waxaana taa u daliila adilada caamkee ku soo aroortay fii wujuubi satri اlcawra inay waajib tahay cawrada in la asturo ilaa cinda daruura mooyaane marka baahi loo qabo muujinteeda mooyaane oo ay ka mid tahay qaضاء اlxaaja qofku markuu xaajo gudanayo ilaa dharkii soo gashan ku xaajo gudan maaye inuu waxa weeyaan fayto cawradii muujiyo dee daruura keenaysa ama xaaja ayaa keenaysa daruuradana dee waxaa lagaga gaabsadaa yani biqadri اlxaaja inta looga baahan yahay shayga xaaraanta ah ee daruurada lagu banaystay wuxuu yihi rasuulku ixfad cawrataka ilaa min zawjika aw maa malakat yamiinu cawradaada ka ilaali oo yaanu arkin ilaa lamaanahaaga mooyaane ama addoontaada sidan markaa uu sheegay shawkaani waa siduu yeeli jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxaana u daliilay xadiiثu cabd llaahi bni cumar ana nabiya kana ida araada xaajaة laa yarfacu thawbahu xataa yadnuwa min alard rasuulku wuxuu ahaa markuu xaajo gudanayo maradiisa iskama qaadi jirin ilaa dhulka u dhowaado abu daawuud baa sunantiisa ku wariyey waqad صaxaxahu wakarajahu اlalbaniyu fi صaxiix xadiidka kun iyo koob iyo toddobaatan walbucdu baa dushiisa inuu fogaado haddii uu banaan ku xaajo gudanayo waa inuu fogaado si aan dee cawradiisa loo arag sanqadhiisana aan loo maqal raayaxada kariha ee waxaa ka soo baxayaa uu leeyahayna aanu dadka usoo gaadhin waa inuu fogaado waana siduu yeeli jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam fogaantaa weliba xadkeedu waxa weeye an yagiiba can acyuni الnaas inuu dadka indhahooda ka qarsoomo faqad rawى abu dawuud wbnu maaja min xadiiثi jaabir faqad rawى abu dawuud wbnu maaja min xadiiثi jaabir qala kana rasuulu الlahi laa yaأti اlburaaza xatىa yagiiba falaa yurى rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xaajo gudasho ma bilaabi jirin ilaa dadka uu ka qarsoomo oo uu gaadho meelaan laga arkahayn fi xadiiثi almugiira bn shucba aladi rawaahu asxaabu الsunan اlarbacة ana الnabiya kana ida dahaba اlmadhaba abcada rasuulku marka uu tago meesha uu ku xaajo gudanayo waa fogaan jiray rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam aw duul aw dukuulu اlkaniif ama inuu galo aw calayhi ama waxaa dushiisa dukuulu lkaniifi haddii aanu fogaanahayn inuu galo kaniifka oo ah albinaa almucaddu liqadaaءi اlxaaja dhismaha dee qofka asturaya ee loo diyaariyey xaajo gudashada sida suuliyada dee maanta la isticmaalo oo waktigii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waa bilaabmeen oo xadiiثu cabd llaahi bni cumar fi صaxiixayn baa u daliila fi صaxiix الbukhaarي wagayrih qaala raqitu ywma calى beyti lana wfii riwaayati calى beyti xabsa fara'aytu الnabiya slى اllahu عalيه waslm jaalisa calى labinatayn yaqdii xaajatahu mustaqbil shaam mustadbir اlkacba markaa dee suuli gurigaa ku yaalay buu rasuulku ku xaajo gudanayay xadiiثu abi ayub in sha allahu tacala aynu sheegi doonaana waa la mid marka axaadiida waxaa laga qaadanaya jawaazu itikaadi اlkunaf fi lbuyuut inay banaan tahay in guryaha dhexdooda suuliye laga samaysto kaniifkana waxaa magacaa loogu bixiyey liannahu yaknufu an yasturu man dakala fiih wuxuu asturaya u qarinayaa qofka gala wa tarku lkalaami ay wa cala lmutakali qofka xaaje gudanaya dushiisa waxaa tarku lkalaami hadalka inuu ka tago ayaa dushiisa ah oo haddii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam salaantii uu ka jawaabi waayey hadalka kalena dee waa in laga tago faqad rawaa ibnu cumar ana rajula mara calى الnabiy wahuwa yaduul fasalama calayh falam yarudda calayh waxaa cabdillaahi ibnu cumar uu tilmaamay inuu nin rasuulka soo maray isagoo kaaje oo ninkaasi rasuulka uu salaamay rasuulkuna salaantii aanu uga jawaabin muslim iyo asxaabu sunan alarbaca ayaa wariyey weliba se riwaayadda abu daawuud ku xusan sababtana waa u caddeeyo inii karihtu an adkura allaha wa ana calى gayri طahaara ayuu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ama xadiidka abu saciid uu ku keenayo tacliiqa maxamed subxi xasan xalaaq laa ykruج الraجulaani yadribaani الgaaئطa kaashifayni cawratayhima weliba xadiiث ضaciifa dhowr cilo ayaa ahlucilmigu u sheegay ilaa saddex cilo sheekhu اalbanina markii hore waa waa daciifiyey xadiidka lakin صaxaxa اxadiiثa الshaykh اlalbaniyu lishaahidi wajadahu markii dambe xadiidka waa saxiixiyey shaahid markaa uu helay ama xadiid kale markhaati kaco u hele waxaana takriijkiisa ka eegtaa صaxiixada aلصaxiix silsilaة اaxaadiiث الصaxiixa xadiidka saddex kun boqol iyo labaatan nacam laakiin tusin maayo inuu hadalku xaaraan yahay waayo labada nin waxa maktiga ama cadhada ilaahay subxaana watacaala ay ku mutaysteen ma aha hadalkoo qura ee waxaa taa u raacda kaashifeyni cawratayhimaa iyagoo xaajo gudanaya intay cawradii muujiyeen ay iskala soo horjeesteen ma hadday doonaan isu daba jeediyeen ayaa haddana sheekaysanayaan marka taa weeyaan ta maktigu uu ku soo arooray oo dee idhaaru alcawra wa cadamu satrihaa cawrada in la muujiyo la asturin xaaraan weeyaan ama dikru اllahi cinda qadaءi اlxaaja ilaahay in la xuso markuu qofku xaajo gudanayo alaslu waa in laga tago dikriga liqowli اllahi tacalى wman yucadim shacaa'ir اllahi fainaha min taqwى اlqulub laakiin haddii ay xaaja keento qofku waxa weeyaan waa dikriga waa la iman karaa inii karihtu an adkura allah ana calى gayri طahaarana waa khilaafu اlأwlى macnaheedu waa laga mudan yahay waa laga fiican yahay haddii qofka ay suurtagal u tahay inuu cibaadada dib u dhigo in isagoo markaa xaajo gudanaya u la yimaado laakiin hadduu hindhiso alxamdu lilah waa odhan karaa haddii qofku hindhiso alxamdulilah u yidhaahdo waa u ducayn karaa yarxamuka allah wakadalika waxa weeyaan aadaanka waa ka jawaabi karaa haddii la salaamona salaanta waa waa radin karaa oo waa ka jawaabi karaa ahlu cilmigana cibtidi waa xaaraan dikr اllahi cinda qadaءi اlxaaja kolley anigu ma arag waxaana xaafid ibnu xajar fatxulbaariga markaa uu kusoo raraa in culimada meesha u sareysa ee ay gaadhsiiyeen ay tahay in idhaahdaan waa makruh kaiir min aselafna arrintaasi waa ka sugnaatay oo waa ka ansaxday nacam wlmulaabasat wa tarku lmulaabasati shaygii sidashadiisa waa inuu ka tago ama wlmulaabasati sidashadii ama taabashadii waa inuu ka tago limaa shay uu sidanayay ama uu taabanayey lahu shaygaasoo ay u sugnaatay xurmatun shay xurmo leh sida waxa weeyaan aayaadka qur-aanka ama musxafkii oo kale ama kaatun ama fargal ilaahay magaciisu uu ku qoran yahay ama lacagtii laa ilaaha ila allah ay ku qorayd oo kale lacagaha qaarkood bay ku qoran tahaye ama kelimaad kale oo dikriga ay ku qornaayeen waa inuu xaaladaasi ka tago oo aanu la gelin meesha uu ku xaajo gudanayo arrintaana culimadooda waxay u daliishadeen xadiidka anas kana nabiyu ida dakala alkhalaa yanzacu khaatimahu rasuulku wuxuu ahaa marka uu suuliga ama meeshuu ku xaajo gudanayo u gelayo fargalkiisa waa bixin jira kana naqshu maxamedu rasuul llah waxaana ku xardhanay maxamedu rasuul llah laakiin xadiidkan aimada aimat lxadiid alxufaad waa daciifiyeen aimada daciifisa aad bay u fara badanyihin imaamu الbukhaari imaamu axmed wa abu dawuud wa bnu maciin wagayrhu abu dawuud waa ka ku yihi sunantiisa markuu xadiidkan soo saaray hada xadiiث munkar wainamaa yucrafu can ibni jurayji can ziyaad bni saciidi can الzuhri can anas ana الnabiya itakada khaatama min waraqi min fidati uma alqaah xadiidku saasuu aha asalkiisu rasuulku wuxuu samaystay fargal fido ka samaysan xadiidku saasuu sax ku yihi dabeetana waxa wahmiyey hamaam oo u qaatay waxa weeyaan inuu xadiidku ahaa ida dakala alkhalaa yanzacu khaatimahu wahmi bay markaa ku xukumeen aimadu ismoodsiina inay ku dhacday hamaan oo xadiidkii sidaa ahaa sidan uu mooday qaala abu daawuud wاlwahmu fiihi min hamaam walam yarwihi ila hamaam ruwaadda kaloo dhami may sheegin arrintana idaa dakala khala yanzicu khaatama hamaam baa markaa la keliyoobay waana wahmun minhu ibn اlqayim laftiisu kitaabka tahdiib sunanka sunan abi daawuudka uu ku sharaxo waxa uu yihi qiila hadihi الriwaayaة kulha tadul calى غalط hamaam fainaha mujmicaة calى ana اxadiiثa inama huwa fi اtikadi اkhaatam wa lubsihi walaysa fi shayi minha nazcuhu ida dakla اkhlا fahada huwa اladي xakma lأjlihi haؤulaءi الxufaaظ binakaraة الxadiiث wa shuduudih tahdiib sunan tahdiib sunan abi dawud juska kowaad safxada lix iyo laba marka xadiidkaas isaga waa daciif wey ima shaadun aw munkar waxaa soo hadhay un adilada caamka waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlqulub waa inaanu la gelin wixii ilaahay magaciisu uu ku qoran yahay iyo kutubtii cilmiga iyo waa inaanu la gelin haddiise uu qariyo imaamu axmed raximah اllahu tacala wuxuu tilmaamay inaanay dhib lahayn la galo oo yajcalu fasahu fii baطinihi bu i manaa faska un xaggan ha wareejiyo waxaa lamid a canjaladaha qur-aanku uu ku duuban yahay inaanay xukmu musxaf lahayn bay tilmaameen lajna daa'ima markii la weydiiyey qur-aan dee meesha daahir ka ahi ma jiro oo ka muuqda haddii uu ku jirana dee waa shay qarsoon weeye watajanub اlamkinati meelihii inuu ka fogaado ayaa dushiisa allatii meelahaasoo manaca uu diiday can itakali fiiha in lagu xaajo guto sharcun sharci uu diiday aw curfun ama dhaqanku waxa weeyaan uu diiday oo meelahaasi waxaa ka mida aariiq اlmasluuq wاdil الnaafic saasay ka cabiraan fuqahadu wadada dadku ay isticmaalaan ay maraan iyo halka waxtarka leh dee la harsado waxaa noo dalila xadiiث abi hurayra fi صaxiixi mslim ana rasuula الlahi qaala itaqu lacaanayn qaaluu waman lacaanaan ya rasuula الlah waar iska ilaaliya labada nacdasha soo jiida sabab u noqdo qofka in la nacdalo rasuulka markii la weydiiy ladi ytakalii aladi yatakalىa fi طariiqi الnaasi aw fii dilih waa ka ku xaajo gudanaya wadada dadku ay marayaan iyo harka meesha dadku ay harsadaan mar haddii la nacdalay qofka sidaa yeelana arrintaasi min alkabaa'ir ama dembiyada waaweyn inay ka mid tahay bay daliilutah lima fiiha min adiyati almu'miniina bigayri ma ktasabu iidaa almu'miniin baa ku jira dhib mu'miniinta uu dhibay qofka sidaa yeela oo dhib aanay mutaysan markaa uu dhibay marka fii ariiqi الnaas bu uhi rasuulku waddada dadku ay maraan wadada hadday ta wado mahjuuro cidina aanay marin dhulka kalun bay la xukumtay wey macnaheedu walihada waa fuqahadu yidhahaan ariiqu lmasluuq harhkuna hadduu yahay har aan la isticmaalin isna wuxuu la mid yahay un dhulka kale aw fii dilihim ay ma yastadiluhu naas taxta ma yastadiluhu naas walihada baa rasuulku alayh الsalaatu wasalaam xaaisha naklin dhir timira markaa oo urursan hoosteeda uu ku xaajo gutay waayo dhir aan hadh looga qasdiyin bay ahayd markaa geedka aan hadh looga qasdiyin meesha harhkiisu uu gaadho fi الsabaax aw fi اlmasaa in lagu xaajo gutaa dhibaataba laha waxaa la mida meesha ay dadku ku ceedceedsadaan oo waktiga qabowgana ceedceed baa loo baahdaa iyo in la iskululeeyo waktiga kulaylkana waxaa loo baahdaa hadh marka meeshii la harhsanayo haddii la diiday in lagu xaajo guto oo sababta loo diiday ay tahay dee inay arrintaasi dadka dhibayso oo meeshaa ku intifaaceedii ay ka hor istaageyso meesha lagu ceedceedsado ee waktiyada jiilaalkii lagu bariistana in lagu xaajo gutaa ma banaana oo waa la xukun bay yidhahdeen fuqahadu waxaa markaa lamida waxaa la mida meeshu haddii ay tahay meel macsiyo oo dadka qaarkood ay macsiyo la yimaadaan sida sees oo kale ama meel waxa weeyaan wado ah ama meel hada ama meel lagu ceedceedsado ay dadka qaarkood habeenkii macsiye la yimaadaan ma banaanta inaad ka aada najaas ku shubto si ay kuwaasi uga tagaan fuqahada qaarkood baa sidaa yidhi mar haddii munkar lagula dagaalamayo ku-xaajo gudashada meelahan waa jaa-is bay idhaahdeen lakin waa qowl daciifa sida saxiixana waa ma banaana arrintaasi cala liطlaaq waayo kii macsiyada sameynaya haddaad ka kharibtay waxaad ogaataa mid aan macsiyo samaynahayna inaad ka kharibtay oo kaasi uu ku nacdali karo waxaa kaloo dee suurtagala munkarkan si saxa inaad ku suuliso maxaad munkar munkar ugu suulinaysa iyadoo ay suurtagal kuu tahay inaad munkarkii si macruuf oo shareecadu ogoshahay aada u suuliso wacadam listiqbaali ay aleyhi waxaa dushiisa cadam listiqbaali inaanu qaabilin walistidbaari una daba jeedin lilqiblati qiblada oo nahyi baa ku soo arooray qofka xaajo gudanaya inuu qiblada u jeesto ama u daba jeediyo xadiiثu abi ayub baa ka mida axaadiida saa tusisay oo mutafaq calayhim ida ataytum اlgaaطa ay makana qadaءi اxaaja falaa tastaqbilu اqiblaa walaa tastadbiruuha walakin shariquu aw garibuu oo reer madiina lala hadlaya oo reer madiina hadday koonfur u jeestaanna qibladiibay ayay qaabileen hadday waqooyi u jeestaanna waa u daba jeediyeen lakiin hadday beri u jeestaan ama galbeed waxa weeyaan sidaa waa ka duwanta marka inaguna reer madiina in la xukumnay marka beledkeennan la eego oo haddaad waqooyi u jeesatana qibladii baad u jeesatay haddii aad koonfur u jeesatana waad u daba jeedisa bay noqonaysaa waxaa lamida xadiidu salmaan oo muslim wariyey oo salmaan wuxuu yihi laqad nahaana an nastaqbila alqiblata ligaa'iطin aw bawlin rasuulku waa naga nahiyey inaanu qiblada ula jeesano kaadi ama saxaro mas'aladan xukunkeeda ahlucilmigu waa isku khilaafaan ilaa sideed qowl ayaanay isugu khilaafaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen arrintan waa jaa-is muطlaqan qiblada waa loo jeesan karaa waana loo daba jeedin karaa waana madhabu caaisha radia allahu canha waxaanay ku sabeeyeen mar haddii adiladu ay iskhilaaftay masalada ku soo aroortay dee asalkii baa loo noqonayaayo asalkuna waxa weeye qofka xaajo gudanaya inay mubaax u tahay dhinaca uu doonaya inuu ujeesto ahlucilmiga qaarkoodna waxay arrintani muطlaqan bay xaaraan u tahy ama dhisme ku dhex jira ama banaan joog waa xaaraan ma banaana ahlucilmigaana waxaa hormoodu ah abu ayub alansaari oo raawiga xadiidka warinaya wuxu uhi faqadimna shaama fawajadna maraaxida bunyat qibla اlqibla waxaanu nimi meesha la dhahda shaam dabeetana waxaanu meeshaa ugu nimi suuliyaal fadhigooda xagga qiblada loo jeediyey fananxarifu wanastakfir اllaha tacaala waxaanu isku dayeynay inaanu ka jeesano qiblada ilahayna dembi dhaaf baan weydiisanayna markaa de suulina waa ku jiraa markaa dhismihii adiga iyo kacbada idinkala teeda iyo banaanku inay isku mid yihiin ayaa abu ayub alansaari oo raawiga xadiidka ahay meesha uu ka fahmay qowlka kale culimadu ay u badan yihiinna waa in la kala qaado albina almucad liqadaءi اlxaaja iyo alfaضa dhismaha loo diyaariyo xaajo gudashada ama markuu jiro saatir shay idin kala qariyo adig iyo kacbada iyo marka banaan aad ku xaajo gudanayso oo la yidhaahdo fi lbina arrintani waa jaa-is xadiid ibn cumar loo deliishado hore aynu u sheegnay oo uu tilmaamay inuu arkay rasuulka oo yaqdi jaalisan calى labinatayn yaqdi xaajatahu mustaqbil ashaam mustadbir alkacba nacam ibnu cumarna markii sidaa uu yeelo lagu qabsaday wuxu uhi inama nuhiya can hada fi lfaضa faida kana baynaka wa bayna alqiblati shay yasturuka falaa ba's abu dawud iyo xaakim iyo wari lakin waa daciif hadalkaa ibnu cumar alxasan ibnu dakwan baa ku jira sanadkiisa wahuwa maطcuun fi cadaalati wayudlisu tadliisa shadiida waqad cancana hada اxadiiث وqad ضacfa alxasn بn dakwan imaam أحmed وبn اlmadini والنasائي وبn cadi kaثiir waxa wya min culamaaءi aljarxi والtacdiil qoladaasina saasay idhaahdeen qowlka kale waa in adilada lagu jamciyo in la yidhaahdo ama shay kacbada kaa asturaya ha jira ama banaan joogo istiqbaalu اlkacba wastidbaaruha cinda qadaaءi اlxaaja waa makruuhun xaaraan ma aha jamcan bayna alxaadiid bal waxaa raajixana in sha allah darsiga soo socdaynu sheegi wallahu aclam waxka bilaahi towfiq wsala اllah alى nabiyina mxamed